duur wanaagsan dadkana dhagaysanayo halkan waa idaacadda dalsan qodobada wararka maanta aan idiin hayno waxaa ugu waaweyn faahfaahino kala duwan oo kasoo baxaya caruur isla dhalatay oo ku geeriyooday dhismo qadiimi ah oo kusoo dumay kuna yaala degmada shangaani ee gobolka banaadir
barnaamijka waqtioo nasiibka ee d v lotary oo maanta furmaya iyo dadka soomaaliyeed oo ka hadlay rajadooda ku ah dhimasho iyo dhaawac ka dhashay shil gaari oo ka dhacay deegaan ka tirsan somalilan madaxweynaha puntland oo socdaal doorashada la xiriira ku maraya deegaanada miyiga ah ee gobolka nugaal ee puntland
akhbaaraadka dibadda warkeena duur aad ku dhegeysan doontaanna waxaa ka mid ah
boqor jaarleskii saddexaad ah ee dalka ingiriiska oo maanta la caleema saaray iyo hay-adda caafimaadka dunida oo war kasoo saartay cudurka covid sagaaliyo toban
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan oma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
duur wanaagsan waa sabti taariikhdu ay ku beegan tahay lixda bisha may laba kun iyo saddex iyo labaatan dulmarka warkayga duur ayaad maqasheen markana kusoo dhawaada iyagiio intaasi ka faahfaahsan
afar caruur ah oo isla dhalatay ayaa ku geeriyootay dhismo kusoo dumay oo ku yaala degmada shangaani ee gobolka banaadir cabdifataax muumin ilkacase ayaa ka waramaya
intaa dhan waa dhisnaa inta badbaado dhinacaasay jireen inta la-adaan dhinacaana soo jireen dhagaxyadana dhismaashee kuus jira marka yah dhismaashee kuus jira deeqsanaa gurigaana ku jireen adig qolkaan marka dhagaxaantii kusoo jira haa
halkan waa goobtii ay hoos jiifeen afarta wiil ee isla dhalatay islamarkaana xalay ku geeriyootay ee dabaqan ee ama ee dhismahan aad u jeedaan ee qadiimiga ee dhismahan haddii aan si kooban aan idinkugu sharxo waa dhismaha ay ku sawiran tahay lacagta shilinka soomaaliga waxaana mid ka mid ah astaamaha dalkeenu uu leeyahay ayuu ka mid yahay waxaana sida ka muuqata aad aragtaan mid burbur aad u xoogan uu ka muuqdo oo muddo sannadaha ayuu markaasi dhisnaa ee caruurta afarta ee isla dhalatay ayaa markii hore la sheegay inay halkan ay jiifeen balse ee kuleel uu qabtay darteed ay halkan yimaadeen ugu dambayntiina uu ku soo dumay dhismahan markaa horteyda ka soo muuqda afarta caruur ayaa la sheegay inay isla dhasheen islamarkaana da'dooda ay u dhexaysay labaiyotoban jir ilaa iyo shan iyo toban jir sida ay noo sheegeen dadkii goobjooga u ahaa sidoo kale ee dhismahan ee agteeda iyo goobta carruurtan ay ku geeriyoodeen waxa uu kaabiga ku hayaa xeebta markaasi curbo oo ka mid ah ee degmada eshangaani ee gobolka banaadir islamarkaana sida ay dadkii goobjoog u ahaa ay sheegeen in afarta carruur halkaana ay jiifeen islamarkaana ay ku geeriyoodeen keliya waxaa ka badbaaday hooyadii aabbiha dhalay oo iyagu markaas ku jiray qaybta gudaha balse iyaguna ay halkan ay ku geeriyoodeen afartii caruur siday dadkii goobjoog u ahaa ay sheegeen dadkii goobjoogyaasha sidoo kale dowladda soomaaliya gaar ahaan maamulka gobolka banaadir ayay ka codsadeen in dhismayaal kaloo qadiimi ay ku yaalaan degmadan si gaara sarta bateer oo ay sheegeen in ay ka welwelsan yihiin in iyaduna ay ku soo dunto khasaaro midaan la egna ay markaas ugeysto u geysato waxaana ay sheegeen in markaasi maamulka gobolka banaadir ay ka codsanayaan in markaas uu ka dumiyo ama dumiyo dhismahaasi ee sarta bateera sida ay sheegeen wallaahi ni horta markuu wareyso inaa ilaahi wa inaa ilayhi raajicuun meeshaan masiiba ka ka dhacay oo jiddan khasaara ka dhaca meeshaan ma fahamta ilmaha meeshaan ajiifaan marka dhexaana ku soo dumi ilaa meeqa caruur waa marka afar caruur waaye ay daawadooda wallaahi laba toban jir meelaas waaye sax wallaahi khasaara oo caruurtan ka weyn wax kale ma jiro wixii kale meel adduunya waa la helaa soo maaha haye wax kale oo jiro male
gurigan waxaa ku noolaa quus aniga waxaan ka mid ahaa dadka degan oo alaabaha badda ay uga xareysan tahay oo meelahan baashaalkiina eedamaba ka bex jiranba marka alxamdulilah xalay ilmaha iyo hooyadoodii qaar guriga gudahay ku jireen ilmahana intay seexinayeen marka xoogaa kuleel yaraa ilmihii qabtay bannaankaana ay soo seexdeen meeshaasaa dhagaxii ugu yimid qaybtaas koraa soo go'day qaybta ay soo go'day qaybtan kale ay soo raacday sidiiya guriga marka ilmihii dhibkaas ugu dhaceen marka dhibaatadaasa ka dhacda waa afar wiil waaye oo iska hoy iska aabbo ah oo midka ugu weyn yahay toban shan jir uu yahay inta kalena way ku xigaan marka broseskiyaa la marsiiyey waxaa la geeyey c i d da madiino haddee waxay ku jiraan marka meydkoodii masaajidka jaamacadda hadda waxaan rabnaa marka in la duugo mar dhow haddii ilaahay ka raali noqdo meeshaaneetina qadartii allah iska imaadiyo wixii ilaahay keeno alxamdulilah marka hadda sartan bateera la dhahayo iyadane dhinac dhan waxay ka tahay ewer marka halkan sarsu bateero dowladdaadiina maqlooso sartan bateer la dhahayo dhinacaaniet inay naga dumiso hadda ka hor waa dumineyna ay dheheen si ay u baxeen ilaa iyo hadda mahaano marka guddoomiyaha gobolka waxaa ka codsanaynaa sartan bateera ina saalmar as naga dumiyo sartaan bateera tacbaan waa iyada dhan way liilikanoosaa cabdifataax mumin raadi ae t v-ga dalsan muqdisho markana haddaan eegna puntland waxaa ka dhacay shil geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac shilkan ayaa waxauu ka dhacay deegaanka yakayaka oo ka tirsan degmada qardho ee gobolka karkaar ee puntland waxa uuna yimid kadib markii gaari nooca soomaalida u taqaano noohada ah uu rogmaday inta la xaqiijiyay laba ruux oo haween ah ayaa ku geeriyooday shilkaas ka dhacay deegaankaasi halka ay ku dhaawacmeen lix qof oo kale oo ka mid ahaa dadkii saarnaa gaariga shilka oo la sheegay inuu ku socday xawaare aada u sareeya saraakiisha ciidanka ilaalada wadooyinka dowlad goboleedka puntland waxay xaqiijiyeen in shilkan uu galay gaari nooc loo yaqaano noohada oo rakaabsaday islamarkaana ay haatan wadaan baaritaano ku aadan dhacdada inkastoo shilkan uu ahaa mid saa ka dhacay dhaawacyadii ku xiloobay shilkan oo qaarkood sida la sheegay culus yihiin ayaa dhammaantood loo qaaday xarumaha caafimaadka ee ku yaala magaalada qardho ee xarunta gobolka karkaar ee puntland halkaasoo lagula tacaaliyay xaaladooda si kastaba deegaanada maamulka puntland ayaa waxaa mararka qaarkood ka dhaca shilal geysta khasaare dhimasho iyo dhaawac leh waxaana inta badan shilalkaasi loo saweeyaa darawalada oo gaadiid xawaaro sare ku wada iyo wadooyinka qaar oo burbursan
madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni ayaa socdaal doorashooyinka la xiriira waxa uu ku marayaa deegaanada miyiga ah ee gobolka nugaal wararka naga soo gaaraya puntland gaar ahaan gobolka nugaal waxa ay sheegayaan in madaxweyne siciid cabdulaahi deni iyo xubno ka tirsan guddiga doorashooyinku ay socdaallo ku marayaan deegaanada fogfog ee miyiga gobolka nugaal dadka reer miyiga ayay ugu baaqayaan inay ka qayb galaan doorashooyinka maadaama laga codeynayo deegaanada kala duwan ee dowlad goboleedka puntland puntland waxa ay wajahaysaa doorashooyin qof iyo coda waxaana markaasi madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni uu ku rajo weyn yahay in mar kale uu kusoo noqdo kursiga puntland
markan jawaabaha barnaamijka wakhtiyo nasiibka ah ee d v lotriga ayaa maanta furmaya dadka soomaaliyeed ayaana ka hadlay rajadooda ku aadan in uu usoo baxo nasiibka barnaamijkaasi maryaal nadane ayaa warkan faahfaahinaysa waa fadhiyaa lootriga maalmahooa ma aragta leegunooji inta sabir aan gale lacagtiisa iga khasaareen wixii maanta maali buura eh oo bannaanka laga qaadaayo ha laga faa'idaysto ani waa noogi waa iska dhaafi ninkii baxo masiir markaas laga kadib waan xareesaa lotri ninkaa leba hadda ka maqlo lotri wax la ariya maqaaya hadda cusub soo bixaysa miya hilib doora miya waxaas laga ilaaliyo aaminsana ani walaahi saasa aaminsana ani haddii wax la cunaa taa xataa dhalashaya hadda waa bixina israail ani baaya saas oo cunleena horta labada kalaatee labada waa xareystay lotriga ana sanadka horta waxaa rajeynaya inaa baxo aa dalka soomaaliga ah ka tago dadka dhallinyarada raba inay dalkooda ka tagaan dalkaas dad baa dhistay qofka asigoo dalkiisa ku tagaa daldada wuu tagaa kadibna asagoo banishment ka baqaaya ayuu regulation rulesku ilaalinaa waxaas dhan waxaa ka fiican dalkaadi ku qanacdo ilaahay tala saarato dadkaadi dalkaada ay kuu baahan lotarigu waa barnaamij bakhtiyaa nasiib ah oo ay bixiso dowladda maraykanka dadyow badan oo ku kala nool dunida dacladeeda ayaa sanad walba xaraysta iyagoo markaasi la kulma guul iyo guuldarro waxaa furmi doona fiirsashada dadkii sanadkii hore xaraystay barnaamijka lotariga soomaaliya kumanaan qof oo ku nool ayaa sanad walba xareeya lotariga qaar ayaa ku guulaysta halka dadka kale ay ku guuldaraystaan balse qofka sanad walba waa uu xareeyaa si markaasi u fiiriyo nasiibkiisa dhallinyarada ku nool magaalada caasimadda ee muqdisho oo aan la dhex qaadnay mikrofoonka dalsan t v ayaan wax ka weydiinnay bal barnaamijkan iyo waxa ay ka fahamsan yihiin iyo waxa ay rajaynayaan haddii ay xahaysteen ani waa xahaystay aabahee ilaa hadda qofna soo wacooy ma leh sabiraan galay kharashaan isgeliyey warqad weynaan buubuuxiyey su'aalaa lii weydiiyey aabe ilaa hadda waa sugoonaa dharaan gagatay oo ma aragta oo kuwa hidaha iyo dhaqanka inaa xagga u qaadaan rabay dadda xagga joogaan isla sii hadalnay waxay dhaheen isbaandhees iyo waxaas noo soo qaad jeegaa lagu shubo wixii dhan waa halaabeen
jirto in qofka asagu xaraysto markaas ee kadib lambar u soo dhaco hadda beriyuu furmaa beri maadaama uu furmaayo lambaradii iyo wixii meesta maxaa ka rideena qof nasiib leh ma tahay maya aniga aniga waa kanii jabe nasiib waa leh laakiin waa kanii jabe haddii aa nasiibkay uu isaacidayo hadda diyaar ma ihib wax ma ii diyaarsanaba Ee, aniga waxaan ahay ardayda ee, yacni aaminsan waxtarka dalkooda in dalka laga wax wax laga soo saaro waxtarkiisa ee, dadkii markaas ee noqda dad dalkooda maalgashta ma ihi ardayda nowtriga ku mashquulsan amba raba inay dal dadow ee, investment gareeyaan amba ee dalkoodii ka tagaan ayadoo lu- ah waaqic lagu jiraya dalkii xaalkiisa uu u baahan yahay maanta arday qualification ah arday quality lah Ee, aniga horta fikirkaas ma aaminsini amba mar raba inaan dalkayga ka tago aan ka dhoofo waxaan jeclaan dalkaygii wax u taro sida madaxweynahan hadda uu yahay oo kale nin dalkiisii uu ku dhow- wax u qabtay wax ku bartay ani waxaan jeclahay aniga inaan dalkayga wax u taro wax soo siyaadiyo kadibna asaas aa dalkii ugu noolaado oo mustaqbal ku samaysto dadka dha- dhallinyarada ay raba inay dalkooda ka tagaan dal dadu- dalkaas dad baa dhistay qofka asagoo dalkiisa ku tagaa dal dad wuu tagaa kadibna eh, asagoo banishment ka baqaaya ayuu ru- regulationka ruleska u ilaalinaa waxaas dhan waxaa ka fiican dalkaadii ku qancado ilaahay aad tala saarato dadkaadii dalkaada ay kuu baahan marka waxaa leeyahay dalkiinu jooga dalkiina ayaad idin baahan dalkiina maanta eh, baylaha ayuu marayaa dalkiina aad idin baahan aa leeyahay Een, wallaahi waxaa ka rajeynaa lootrigiga waa xareystay Een, mar horaa xareystay adi bilooyinaa kasoo wareegtay waxaa rajeynaa in koley nin guurdaro rajeynaa malahane adi inaa inaa guuleystaa rajeynaa insha allah oo adi sanadkaan lee bilaabay bis sanadkii ugu horeeyey waa waxaan rajeynaa inaa wiil ii xareeyey oo saaxiibanahay waxaan rajeynaa marka inuu inuu ii soo baxo wallaahi lootriga waxaa ka fahansanahay in oo waxyaabo oo wax garab qabasho uu yahay oo qofka oo micnaha lagu garab qabanayo inuu oo waddanka oo ka baxo Haa, dhowr mar baktiyaansiib baa ku guuleystay laakiin waxaa rajeynaa kan inaan ku guuleystay insha allah horta labada kalaatee labada waa xareystay lootriga ana sanadkan horta waxaa rajeynaa inaa baxo aa dalka soomaaliga aa ka tago yaa marka waa kaasa waxaa rajeynaa inuu isoo baxo qof walba hadduu lootri oo xareysto wuxuu rabaa inuu usoo baxo jecelyah adna wallaahi dadka inuu usoo baxo oo jeclaa ku jiraa way adiga xogta looteriga maxaa ka fahamsan xogta lootriga ee dadkii dhan waa xareysanooyin dalkaa la tagaa lahay micnaha dadkii dhan saasay u wada xareystaan anna saasaa u xareystano meeqa san ee sana xareynaysa sanad kugu horeeyay miyaa mise sanado kale xareysay aan markii ay ugu horreys ah xareysanaba nasiibkeyga meeloo gaarsiisan yahay inaa ogaadaa rabaa waa kaasa dad waxaa jiro dadka lacaga ka qaato oo anaga ku xareynayna waxyaabahaas adi maa xareysaysa ee loo tira anaa xareystay qofkii oo maanta oo hadduu u fahma maaragtay waa xareysan kara anaa xareystay wax lacag ma iiga bixin maray ladan xuseen warbaahinta dalsan muqdisho halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyaha dalsan muqdisho markaana akhbaaraadka caalamka markan haddii aan eegno xafladda qabanqaabada jaarliska saddexaad ee wadanka ingiriiska ayaa halkaasi ka socota maanta ayaana lagu caleemo saarayaa gudaha dalkaasi ingiriiska waxaana ka qaybgalaya madax kala duwan oo dalalka daafaha dunida ku yaala ka kala yimid dhammaantood kuwaas oo iyagu qayb ka ah caleemasaarka madaxweynaha aan irahdee boqorka saddexaad ee kingi jaarlis saddex ee dalka ingiriiska markii duhur raadiyaha dalsan kala socoteen duurnimada waana idinta
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tale la hel